madaxweynaha somalilan oo maanta ka hadlayay labaatan iyo sagaal guurada xuska sideed iyo tobanka mey oo ahayd markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlaya mowqifka somalilan wadahadalada dowladda soomaaliya iyo somalilan iyo deeqaha beesha caalamka iyo cudurka covid sagaaliyo toban sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay
dhawaaqaasi aad maqlaysaan waa ciidamada qalabka sida oo salaan guddoonsiinaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waana munaasabada xuska sideed iyo tobanka mey sagaaliyo labaatan guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale goobtu waa aqalka madaxtooyada somalilan munaasabadan oo loo xusayay si ka duwan sidii awal loo xusi jiray maadaama uu jiro xanuunka dunida kala go-doomiyey ee covid nneteen madaxweynaha ayaa waxaa goobta ku wehelinayay madaxda xisbiyada mucaaridka ee u celiya wadani taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida shir guddoonka golaha guurtida iyo wakiilada madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn ka waramay maalintan isagoo shacabkana hambaliya u diray maanta waa bishii mey waa maalintii qaranimada waxaan hambaliyo u dirayaa dhammaan shacbiga somalilan meel uu joogaba gudo iyo dibadba dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu si dheer uga hadlay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya
wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyagoo go-aanka shacbiga jumhuuriyadda somalilan uu yahay madax banaanideedu muqadas lama taabtaan ah sida distoorku caddaynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhammeeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha lagu lariyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxaa kowka oo shardiya horta in la aqoonsaya inay yihiin laba dal oo kalada waxbaan wada hadlahay ma waxba ka dhegaysan mayno talaan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxa weyaan dagaal ka dhex taagan yahay soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay hala dhex galo soomaaliya somalilan laba qarana qofkii ku dhexdhexadinaya diyaar baanuna walaalada xamar nimankaa xamar joogay aanu isku soomaaliyana walaala nahay hadday taa indhahoodu arkayaano waanu wada hadlayna intaysa leeyihiin gobolada waqooyiga iyo magaalo heblaayana sidaa yeelina ee kolba calan diyaarad yaroo gaala leed ha kusoo sawirayaan heshiinmayna wada hadli mayno waxaanay abuuraysaa colaad hor leh iyo calo hor leh ma aqbali karno go-aan ah oo inamada xawarjia ku hadlaan wixii aan kala tagahayn kala go-ahaynba aynu ka wada hadal si cadoo dheer baan idinku sheegayaa kala go- mooya wax kala kuwada hadli mayno
madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada wadamada beesha caalamka waxaanu ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan islamarkaana taageeraan go-aanka iyo ayakatagshiah shacbiga somalilan ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dowlad dhiso ku muujiyeen madaxweynuhu maruu ka hadlayay arrimaha mucaawinooyinka iyo deeqbixiyaasha waxa uu ugu baaqay in wixii mucaawimo ah toos loo keeno somalilan islamarkaasina aan muqdisho loo soo marin
gargaarka caalamiga ah waxaanu soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso somalilan balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaadhaan dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo soomaaliya ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka dunida kusii fidaya ee covid nneteen
walaal xanuunka kusii fidaya maalin walbana waxaynu arkeenaa hebel oo dhintay waana aafo adduunka o dhan maraysa waxaynu u baahan inaynu sii xojino la dagaalankiisa oo ah inaynu qaadano awaamirta dhakhtarada waxaynu u baahannahay inaynu ismaqalno waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaalno inaynu kala fogaano intii suurtagala sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa